casharkii sagaalaad ballanqaadka cajiibka ah nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibada ayna dhegaysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebe naxariis guud iyo midba garab naxariista waxaan ku faraxsannahay inaan idiin soo bandhigno barnaamijkeenna jidka xaqnimada barnaamijka aan soo dhaafnay waxaan aragnay siduu aadam iyo xaawo u diideen hadalkii ayna cuneen geedkii ilaaha ka xaaranteeyey ninkuu ilaahay abuuray wuxuu raacay shayddaanka hadalkiisa shayddaanku waa cadowga ilaaha inta aysan dambaabin aadan iyo xaawa aad bay ugu faraxsanaayeen ilaahay markuu beerta jannada yimaado uuna la hadlo iyaga markay cuneen geedkii cabsi iyo ceeb ayay dareemeen waxayna isku dayeen inay ilaaha iska qariyaan iqaabtuna waxay noqotay dhimasho dembigii aadam iyo xaawo sameeyeen waxay ka fogeysay rabbiga haddaba sidii dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga ugu timid sidaasaa dhimashaduna u gaadhay dadka oo dhan waayo waa la wada dambaabay laakiin ilaaha mar weliba towbad wuu aqbalaa maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta ilaah laakiinse xumaatooyinkiina idinka kala soocay idinka iyo ilaahana oo dembiyadiina wejigiisa idinka qariyey oo saasuuna idin maqlin maamahda walaf waxay leedahay sida tan runta way kulushahay sidaa daraaddeed waxaynu aragnaa in dembigii aadan sameeyey awgiis ay bini'aadamku oo dhan uga fogaadeen rabbiga bilowgii aadan ereyga rabbiga ayuu diiday bini'aadamka oo dhan ma dhalanin wakhtigaasi dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabtaan wax talo ama su'aala fadlan inala soo xiriira ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail dt com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail dt com
xamar way mudantahe xaggiina idinna dhaha xakimkoo jib ducada xamar ha inoo samaatee xakiinkoo nabadkaye xamar way mudantahe balana nooga xijaaba xamar way mudantahe xaggiina idinna dhaha xakimkoo jib ducada xamar hay inoo samaatee xamar waa halbooli dalkene dalkene xamar waa casiimadeni xamar waa halkaan ku fano xamar waa halkay ku aasne uduntaydii bulshood xamar waa xamar waa xamar waa xamar waa halbooli dalkene dalkene xamar waa casiimadeni xamar waa halkaan ku fano xamar waa halkay ku aasne duntaydii bulshood xakiinku nabadka yeel xamar way mudan tahe balana nooga xijaaba xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakiimko wajib ducada xamar ha inoo samaate xakiinko nabadka yeel xamar way mudan tahe lana nooga xijaaba xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakiimko wajib ducada xamar hay inoo samaate xamar hay inoo samaate xamar hay inoo samaate casharkii sagaalaad qaybta labaad sharciguna wuxuu u yimid inuu dembigii bato laakiinse meeshii dembigu ku batay dhimcada way ka sii badatay aad iyo aad markaasaa malaa'igtii ku tidhi habaqina waayo ogaada waxaan idiin keennay war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaa dadka oo dhan waayo nimcada ilaaha way muuqatay iidoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan afar shay oo run ayuu ilaaha sheegay ilaahay wuxuu sheegay in qof mucjiso badan uu dhalan doono oo ayna dhali doonto maryam tan labaad ilaahay wuxuu sheegay oo kale markii aadam iyo xaawo dambaabeen in shayddaanku edabtiisa ay ahaan doonto silic runta saddexaad waxay ku saabsan tahay ilaahay wuxuu shayddaanka oo ahaa abeesadii wuxuu burburin doonaa madaxiisa ugu dambayntii ilaahay wuxuu sheegay in labo jid oo dad ah ay jiri doonaan dunida kuwaasi oo ah kuwa shayddaanka raacay iyo kuwa rabbiga adeeca waxaa iga talo ah wiilkaygiiow ama saaxiibayaal waxyaalahan yaanu indhahaaga ka tegin xikmadda iyo digtoonaanta xajiso sidaasay naftaadu nolol ugu noqon doontaa goortaaduna nimco markaasaad jidkaaga ammaan ku mari doontaa oo cagtaadna ma tulantulan doonto markaad jiifsatidna ma cabsan doontid haa waad jiifan doontaa oo hurdadaadana way ku macaanaan doontaa ilaahay wuxuu jannada ka soo saaray aadan iyo xaawa ilaahay waa xaq soore uma dulqaato dembiga tan labaad naxariista rabbiga way badan tahay dhegeystayaasheena qiimaha io qadaranta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala fadlan inala soo xiriira ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com sidaas iyo nabadgelyo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsadaa darbanqaadiyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku tiirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku tiirsado waa ku doonayaa
dayr hoortayo lagu tiirsaday darmaqaaliyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu tiirsaday darmaqaaliyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo daradey iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay daradey iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
dooqiyo haddaan kaa helay daryeel hal doorkii ragee naftu doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqila
daradey iqraay nafta daalane layl daran jacayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay daradey iqraay nafta daalane lain daran jacayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay